munaasabad ay ku qalinjibinayeen kun gabdhood oo dhammaysatay qur-aanka kariimka iyo tafsiirkiisa kana aflaxday akademiyadda altabiyaan ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka qaybgalay munaasabadan maamulka macadka waalidiin bahda waxbarashada iyo ardayda loo qabtay munaasabadda xamse maxamed axmed maamulaha akademiyadda altabiyaan ayaa ka warantay munaasabadan waxay ka kala tirsan yihiin dhammaan majaamiic ee marka degdegyaan intiina meesha fadhida ee maanta xafladan ka soo qayb gashay waxaa idin leeyahay baaraka allahu fiikunna markaskan waxaa la aasaasay labada kun iyo labaatankii xilligii koronaha xilligaas oo aad iyo aad loogu baahi badnaa in maaragtay la helo dacwada ayadoo guryaha la joogo maadaama aana banaanka la aadi karin xilligaas laga soo bilaabo ilaa haatanna waxaa qalin jabiyey xilligaas laga soo bilaabo ilaa haatanna waxaa qalin jabiyey markaska arday koru dhaafaysa laba kun oo arday maantana waxaa u taagannahay dufcadii saddexaad ayaan u taagannahay qalinjabinteeda tirada guud ee ardayda markaska waa kun iyo shan boqol iyo lixdan iyo shan arday halka inta imtixaanka gashay ay yihiin kun saddex boqol oo arday inta khariijiinta ah ee la abaalmarinayo ama maxaa ku yidhaahdaa hadiidaha la siin doono ayagoo kala jooga dhammaan daafaha dunida iyo magaalada muqdisho ay tiradoodu ay yihiin kun iyo labaatan arday qaar ka mida marad sharaftii kala duwanaa ee kasoo qayb gashay munaasabadan oo u badnaa haween ayaa bogaadiyey ardayda qalinjibisay waxaan u mahad celinayaa ardada khariijiinta oo soo ka soo wada baxay oo soo dadaalay juhuudda jabbaarka ilaahay ugu soo kaalmeeyey jalla jalaalu ilaa maanta farxaddan iyo khayrkan ay ku imaadaan ilaahay aa u ziyaadiyey subxaana wa tacaala sida maanta loo ikraamaayo ay u faraxsan yihiinna ilaahay maalinta qiyaama qur-aanka taaja ugu geliyo sida maanta ay ugu qurux badan yihiin allah maalinta qiyaamana
maamuusan macalin caaisha adigaa mudnaan iyo maxabayn istaahilo malyan jeera mahadsanid dufcaddan ayaa dufcaddii saddexaad ee ka aflaxda akademiyadda altabiyaan tan iyo markii la aas-aasay